الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله ظاهرا وباطنا الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون walaalyaal waa mawaadiicdii dhextaalka ahaa mid ka mida ee aynu duruusteenna musalsalka ah in yar kaga nasan jirnay maanta waxaynu in yar ka warrami doonnaa aayadda qur'aanka kariimka ah ilaahay yidhi waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin waman axsanu yaa ka wanaagsan qowlan xagga hadalka hadal la hadlo oo af ka soo baxaya uga odhah wanaagsan miman dacaa ila allah qof ilaahay diintiisa ku baaqay afkani wuu hadlaya mid baa shar ka soo boodaya mid baa balaayo daldalmaya laakiin ilaahay wuxuu sheegay afkaa isaga ah wax ka soo baxa waxa ugu wanaagsan qofkaasaa ilaahay sifeeyey qofka afkiisa ay ka soo baxday ayaa ugu odhah wanaagsan miman dacaa ila allaahi qofka diinta ilaahay dadka ugu baaqa miman dacaa ila allah diinta ilaahay dadka ugu baaqa qofkaasaa ugu sharaf badan qofkaasi waxa uu maray oo uu ku dayday ilaahiisii waxa uu ku dayday ambiyadiisii waxa uu si gaara ugu dayday oo uu dariiqiisii hayaa khaatamu alambiyaai waalmursaliin nebiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu hayaa dariiqii ay mareen awliyada ilaahay iyo cibaaduraxmaan iyo ducaaddii diinta ilaahay ku baaqaysay ayaa uu maray qofka diinta ilaahay ku baaqayaa dariiqii ilaahay ilaahay buu kaga dayanaya ilaahay baa yidhi wallaahu yadcuu ilaa daari salaam wayahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim qofka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay wallaahu yadcuu ilaah baa ku baaqaya ilaa daari salaami daarta nabadgelyada ayuu ilaahay xaggiisa idinku yeedhaya jannadaa ilahay idinku yeedhaya inaad u shaqaysataan jannada wixii idin geynayay daartii nabadgelyada halkaa dhibaata ma aha wax allo waxay naftu diidaa ma taalle wax allo waxay naftu xiisaynaysay baa taalla ilahay bale taasaan idinku yeedhaya ilahay waa daaci janno inoogu yeedhaya ambiyada ilaahay cibaado ilaahay iyo diin iyo wanaag bay dadka ugu yeedhayeen walaqad bacasnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaquut waxaanu soo dirnay baa ilaahay yidhi ummad walba rasuul baanu u soo dirnay way baaqayeen oo waxay lahaayeen ilaahay caabuda oo xaqiisa siiya ka dheeraada wixii cibaadada ilaahay dhantaalaya ee burinaya ee taaquud iyo shirki ah ilaahay nebigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam sifaadka uu ku sifeeyey waxaa ka mid ah annahu kaana daaciyan ila allah yaa ayuha annabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiira wadaaciyan ila allahi biidnihi wasiraajan muniira baa ilahay yidhi nebi alle ayaan nebi allow waan ku soo dirnay sifooyinkaad ku sifaysan tahayna waxaa ka mida wadaaciyan ila allaahi diinta ilahay baa dadka ugu baaqaysa ilaahay baa dadka ugu yeedhaysa ilaahay baa dadka baraysa innagana waxaa layna yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar baa layidhi ha idinka mid noqoto ummad dadka diinta ugu baaqa wanaagga farxumaantana reeba bal eh ummadda waxa ugu wanaagsan sida ilaahay qur-aankiisa ku sheegay kuwa wanaagga faraxumaantana reeba كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولا ليال آياداس أين مركا أخريني إيمانتا aynu ku dul wareegayno kelmadaheenna khudbadda jimcuhu ilaahay wuxuu leeya waman axsanu qawlan yaa ka odhaah wanaagsan ay laa axada axsan cid ka odhaah wanaagsani ma jirto qof diinta ilaahay u taagan oo diinta ilaahay ku baaqaya diinta ilaahay sida loogu baaqaa haddaba waa isweydiin culamaa almufasiriin culamaau dacwa markay ka hadleen waxay yidhahdeen marka lagu leeyahy diinta ilaahay baa dadka loogu baaqayaa macnaheedu waxa weeye ka jaahilkaa ee diinta ilaahay aan garanayn in la baro ka haafilkaa ee moogan diinta ilaahay in la wacdiyo ka diinta ilaahay ka jeestay in la gaadhsiiyo diinta iyo xaqa iyo nicmadan aad hayso kuwa diinta ilaahay doonaya inay buriyaan oo muran iyo khilaaf iyo waxaan jirin ay ka sheegaanna in lala doodo oo billatihi axsan lagula doodo maxaa dacwadeed dadka loogu yeedhayaa maxay tahay in dadka la faro cibaadada ilaahay noocyadeeda kala duwan in ilaahay cibaadadiisa iyo in laga dambeeyo dadka lagu dhiiriyo in cibaadada qurxinteeda iyo hagaajinteeda intii la kari karo lagu dadaalo wataa dacwadu dacwadda ilaahay dadka loogu yeedhayaa waxay tahay in dadka laga reebo wixii alla diiday oo la war ka jooga in xumaheedana loo sheego oo loo caddeeyo oo loo bayaamiyo dacwadda ilaahay dadka loogu yeedhayaa waxa ay tahay in qofka daaciga ah ee diinta ku baaqaya addoommada ilaahay uu jeclaysiiyo ilaahay siduu ku jeclaysiinayaa inuu u sheego oo uga warramo oo u cadcadeeyo nicmooyinka waaweyn ee ilaahay inagu galladaystay ee aynaan koobi karayn ee nicmada islaamku ka mid tahay nicmada amnigu ka mid tahay nicmada arsaaqdu ka mid tahay nicmada caafimaadku ka mid tahay iyo nicmooyinka kale la midka ah deeqda ilaahayee ballaadhan inuu dadka u caddeeyo inuu ilaahay naxariistiisa weyne dhammayska diran dadka u sheego ilaahay tilmaamaha uu leeyahay ee dhammayska tiran dadka inuu baro oo uu jeclaysiiyo iyo ilaahay astaamaha sharafta leh ee uu leeyahay dacwadda ilaahay loogu baaqayaa ummadda waxay tahay in ummaddan la jeclaysiiyo meesha ay khayrka ka qaadanayaan in loo caddeeyo oo ah kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam war halkaasaa wax ku jira war nicmadii halkaasay taalla kitaabka maa faradnaa fi lkitaabi min shay halkaasay nicmadii taalla in ummadda la yidhahdo war meesha aad wax ka qaadanaysaan ee mabaadidiinna iyo xeerarka aad ku dhaqmaysaan iyo tilmaamaha wanaagsan iyo kuwa xun labadaba halka aad ka arki kartaan waa halkaa waa kitaabka ilaahay waa hadyiga nebiga iyo sunnadiisa sala allahu calayhi wasalam dacwadda ilaahay dadka loogu baaqayaa waxa ay tahay oo ka mid ah in dadka lagu dhiiriyo akhlaaqda wanaagsan inay ka muuqato ay ka muuqato ummadda alixsaan ilaa cumuumi alkhalqi xaqa ilaahay marka la baro xaqa nebiga la baro oo ah makhluuqa ka koowaad ee haybadda iyo sharafta agteenna ka leh in aynu makhluuqa ilaahay sidii loogu samafali lahaa ummadda la fahansiiyo oo ummadda loogu baaqo in khalqiga ilaahay kaa nabadgalo oo khalqiga ilaahay wanaag iyo wax san aad kula dhaqanto khalqiga ilaahay markaynu nidhi ha sawarin sawirkaaga yaanay ku soo degdegin basharka iyo bani aadamkoo qura cumuumu lkhalq makhluuqa ilaahay oo dhan wax kaa nabadgalaan bani aadamku ha kaa nabadgalo jinku ha kaa nabadgalo xayawaanku ha kaa nabadgalo ha kaa nabadgalo makhluuqaa dhulka ilaahay uu dushiisa ku abuurtay wixii dhib leh ee xayawaana sharcigu meel buu udhigay waxa lagula dhaqmayo akhlaaqda wanaagsan ummadda in la baro ummadda in la baro xumaan cidda kugu samaysay inaad adigu wanaag ugu badasho ummadda in la baro qaraabada in la xidhiidhiyo oo ay ugu horeeyaan waalidka u samafalkooda ummadda in la baro inta jilcisan in la saacido ee masaakiinta ah ee agoonta ah ee baahan in la saacido taasaa dacwadii ah dacwadda ilaahay waxaa ka mid a in munaasabadha waaweyn ee ummaduhu ay isugu yimaadaan marka dhibaatooyin ku yimaadaan ama afraax iyo waxyaaba nicmo ilaahay iyo wanaaggii marka in lagala qaybgalo ummadda nicmadaa loo sheego ama dhibtaa ay ku jirta in laga waaniyo sidii ilaahay loogu noqon lahaa wacamila saalixa qofkaa ku baaqayaa haddaba qur-aanka kariimka intaa hore waman axsanu qowlan miman dacaa ila allah markuu yidhi dacwadiina intaa kooban aynu ka sheegnay ayaa waxa la leeyahay qofka daaciga ee diinta ku baaqaya daaci ma noqon karo haddaanu isagu isagaajin wacamila saalixan horta aduu waxaan ku dhaqan aad ummadda u sheegayso haddaanad waxaan ku dhaqmin hadalkaaga waxba kama jiraan laa tanha can khuluqin wata'tiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimu laa tanha can khuluqin akhlaaq ha reebin oo ummadda ha u diidin akhlaaq iyo dhaqna ay ku sifaysan yihiin oo xun war waxaa iska daaya ha ka reebin wata'tiya milahu adna aad la timaado wixii aad ka reebaysay caarun calayka ceeb bay kugu tahay idaa facalta haddaad samaysa cadiimu oo weyn waa ceeb walidaalika nebiyullaahi shucayb markii qoladiisa uu dacwaddiiyo diinta ugu baaqayay wuxuu ku yidhi qaala yaa qawmi ara'aytum in kuntu calaa bayinatin min rabbii warasaqanii minhu risqan xasana wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma statactu wamaa tawfiiqii ila billah calayhi tawakaltu wailayhi uniib qaala yaa qawmi tolkayow ka warrama in kuntu calaa bayinatin min rabbi haddaan xaq ku taaganay xujooyin cadcadaan haysto warasaqanii minhu risqan xasanan arsaaq wanaagsanna ilaahay igu arsaaqay oo xalaala halkan aan u socday wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu ma doonayo wixii aan idinka reebay inaan idin gadaal maro qofku waa inuu isagu maadaama daaci uu noqonayo diinta dadka ugu baaqaya waxaan uu ummadda ka reebayo isaguna waa inuu naftiisa ka soo reebay walidaalika luqmaan alxakiim inankiisa markuu waaninayay intaanu dacwadda u sheegin iyo diinta in la fidiyo oo loogu baaqo ummadda isagu yidhi horta hagaag yaa bunaya aqim isalaah inankaygii uu salaadda og buu yidhi markaas kadib buu ihi salaaddu maxay ka taagan tahay horta adigu ishagaaji salaaddu waa tiir weyn oo tiirarkii isla waa camalkii wanaagsanaa la qabanayay horta adigu ishagaaji acmaashii wanaagsanayd la kaalay deedeedna waamur bilmacruufi wanha cani ilmunkar markaad la kaalay walaalayaal dacwadda ilaahay innagaa dan ku qabna iyadoo dan naguma qabto ilaahay haddaynu isu wada tagno oo diintiisa aynu ummadda ugu wada baaqnay ummaddu wada muslim noqoto oo aynu wada rumayno mulkigiisa waxba ku kordhin mayso haddii aynu ka wada gaalowno alla inama gaaleeye oo dariiqa laga leexdana mulkigiisa waxba ka nuqsaamin mayso dacwadda inay maslaxadaada tahay waa inaad ogaataa saas darteed walaalayaal marka dacwadda meelaha lagaga baaqayo ummadda looga sheegaya way kala duwan yihiin goobaha lagaga dhawaaqaya dacwadduna way kala duwan yihiin dacwadda ilaahay tan iminka aynu isu sheegaynaa ka mid a ee aynu iswaaninayno aynu beydka ilaahay iyo masaajidadeenna iska waaninayno ee degaankeenna iyo qof waliba halkuu degan yahe ilaahay ku beeray uu ummaddiisii khayrka u sheegaya waxaa ka mid a dacwadda qiimaheeduna muuqda dacwad qiimaheed wuxuu muuqdaa dacwadda ilaahay marka lala socdo dacwadda ilaahay inaad socoto salaaddaan tukanaya waan soomayaa safka hore masaajkaan gelaya waa nicmo weyn laakiin maaha dacwaddii oo dhan diintan iyo dacwaddan in loo socday u baahantay haddii aad socotona wax badan baad arkaysaa oo wanaaga wax badan oo dhibaata ana waad arkaysaa runtii culimmadu xaqii ummadda ma siiso ma siino mid u dhowna ma siino laakiin sanadkii hal mar in yaroo dhaqdhaqaaqaanu samaynaa dhaqdhaqaaq aan badnayn oo xaqii dacwadiiyo diinta ilaahay lahayd aan u dhowayn ilaahay baan istikfaar iyo dembidhaaf ka weydiisanaynaa xaq aanu dayacnay waayo markaad ummadda u socoteed u tagtaad ogaanaysaa ummaddu halka ay marayso sanadkan waxaan tegay laba gobol waxaan tegay gobolkan saaxil oo berberown aanan dhaafin iyo gobolka sanaag oo ballaadhan runtii oo meelo ka mida aan tegay oo cergaaba ugu muhiimsantah ilaa safarkaygan dambe wuxuu qaatay toban cisho in ka badan adduun aanu wadnay maanaan la tegin qaraabo gaara iyo cid gaarana soo maanaan salaamayn ummadda walaalaheena ee muslimiinta ah ee ehelkeenna ah ayaanu ilaahay doonaynay in aanu wada xusno oo annaguna aanu ka faa'idna iyaguna ka faa'idaan walaalayaal waxay fasiiruu fi lardi dhulka socda baa layidhi oo ku cibro qaata waxaa runtii aanu soo aragnay wax badan oo wanaaga iyo wax badan oo dhaliila labadaba oo u baahan inaynu kabno waxaanu soo aragnay oo kow ah ilaahay oo nicmadiisii inagu shubay meeshaad tagto galbeedna markii hore aan tegay intaanan safarkan gelin meeshaad tagtaba nicmo nicmo roobkii baa meel walba saarta janawari aakhirkeedii bay ahayd iyo februari inteedan hore waa wakhtigu jiilaalku ugu darnaa meeshaad istaagtaba nicmaa jirta weliba gobolkaa shisha runtii waxyaabaha la yaab kale ee aad ku arkayso waxaa ka mid a durdur iska socda magaalada xiis markaannu tagnay waxyaabahaan la yaabay waxaa ka mid a baddii waa tan malaa waxaan boqol tallaabahayn ka yar badda biyaheedu waa dhanaan biyihii macaanaa ceelkii magaalada dhan waraabinayeyna intaas u jira maraja albaxrayni yaltaqiyaan waa nicmooyinka aad arkayso waxaa labaadoo runtii aan dareennay gobolladaa intaan joogno gobolkaa weliba sanaag nimcada aan dareennay waxaa ka mida waa gobolka ugu nicmada badan qof soo arkay ayuumbaa ka sheekayn karaya inta la dalxiiso ee aad aayaadka inagu dalxiisku waa aayadaha ilaahay lagu cibri qaadanaya inaynu ka hello hadday buuro tahay hadday biyo tahay hadday dhir tahay hadday dheeri tahay hadday geedo kala duwan tahay subxaan allah walidaalika aayadda qur-aanka ah ayaan fahmay alam tara ana allaha يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم وضيابسا laba kun iyo shan boqol oo fiit ayaa buurta daala laydhaa aan dusheeda aan taagnay markaasaa quruxda halkaanu ka soo kornayna sallaanna umaanaan raacin sallaan baaltiijna umaanaan raacin iyo miscatoona waanu soo gollayno laba kun iyo shan boqol baad ka sarraysaan oo fiid baa layidhi sidii leefalkii waa nicmo ilaahay waxyaabahaanu soo aragnay waxaa ka mid ah nabaddii oo koraysa nabaddii nicmooyinka nabaddii oo soo koraysa dadkii ood moodo inay ka sii yaraanayo wixii la odhan jiray dagaalada iyaduna waayo anigu dadka ugu badanee wakhtigii abaarahana tegi jiray baan ahaa waxaad moodaa in dadku ay xaggii nabadda u jeesteen allah u siyaadiye lama waayo dad had iyo jeer shar wada lama waayo dadku inay isqabsadaan laakiin waxaa la eegaa dadku siday dareenkooda u soo celinayaan markay dhibi dhacdo waxaan ku beegannay meel shidan la yidhaahdo oo waxoogaa yaroo khilaaf uu dhex maray oo aad yaro maqasheen baa laga yaaba inay wax ka yaro dhaceen qolooyinkii odayadoodii iyo cuqaladoodii baanu la kulannay mid weliba wuu ka ooyaya arrinkaa isaga waa dareen wanaagsan oo aanu aragnay ayuu ahaa waxaan soo aragnay masaajidadii oo runtii aad u soo camirmaya dacwaddii iyo diintii oo aad u socda dadkii oo jacaylka kusii badanaya iyada magaalada berbera waxaan uga dulbooday way idiin dhowdayo waa taqaanaan xagga dhismaheeduna wuu horu maray lama gaadhaan baa laydhaha halay markaanu ka soo noqnay ceergaabo in yar intayna dawaaradda in yarnoo yaro jooji aanu daawanay baanu neh magaalada geli kari mayne qofka arka berbera isbeddel baa ku dhacay intaasaa berberalla hogse ilaahay inagana hayna wada siiyo ceergaabo laftigeeda akhirkiisii baa igu dambaysay iyadana xaggaa xataa horumar weyn baa jira oo laamiyada iyo markaad aragto runtii aad bay usoo korto laakiin berbera xaggaa laguma gaadho berbera iyadana xifdiga qur-aanka ayaa berigii hore anuu labaiyosagaashanka mar lay diray oon macallin ka noqday qur-aanka kariimka ah runtii beriga iyo intii ka horaysay iyo in badanoo ka dambaysay xataa xifdiga qur-aanku muu gelin berbera berbera oo ahlu qur-aan wada noqotay habliyaynamaba xafadadii kitaabkuna ay ku bateen berbera labadaa diintii iyo adduunyadiiba waa dareemaysaa kulamadoodaanu gallayna runtii iyaga xataa madaxdooda iyo siday u giijinayeen waad yaabsa berbere intaasaan ku daayay ina celiya sanaagina geeya sanaag nicmadaasaa taalle waxaanu marnay tuulooyin badan gobolku halku noogu dhacaanu seexanayn dadka nimcadan isku qoofalaneed wada haysaan ma hayaan haddaba baahi diineed baa haysa dadkii saddex bilo waa kuwaasu carruurta yar baanu hayna halkaasaanu ku soo xaraynay adhigii yaraa iyo neefafkii ayaanu waxa weeyaan u soo iibinay laakiin waxba tari weyda macallimiin aan mushaahar haysan baad arkaysa oo qur-aankii dhigaya dhibaato badanoo haysata xaggaa duruufta oo aydaan caruurta dhallinyarta maanta idinka hooyooyinkiin iyo aabbihiin madaaristii iyo iskuulladii iyo jaamacaadkii waa tuulooyinka marmarkay miyada tagnaan ka hadlaya kama hadlaya ceergaaba dhexdeeda duruuftaasi way jirtaa arrintaasaa lagaala hadlaya arrinta cajiibkaa ee aan ka soo booday waxaa ka mid ah waa dad ahlu karama iyagoo duruuftoodu way iska hoosayso ayaa waxay ku dhehana dhaafin culimmada waxay dareenkii ahaa aan ka soo gaadhay dadkeennii hore haddii culima ay soo marta meel noo ducee baa la odhan jiray tuulo waliba waxay doonaysaa in loo duceeyo markaasay ku leedahay annaga maanta nala joog galabta nala joog ducee tuulada u ducee tuulaanu isnidhi soo yaro dhaafa weliba tuulo barwaaqo badan iyo nicmo badan iyo dahab iyo wax lagu sheegayey markaasaa way raadinayaan joojiyeban gaadhiga annagana wakhtigaa nagu yaraa gabalkaa naga dhacaya joojiyeban joojiye in yarna ahaate duceey hor duceey bal ku duceeye meesha tuulaanu dhaafnay waa ka cadhoonyaha horta maxaad noo dhaafteen annaga maxaad noo dhaafteen miyaanaan ducada u baahnayn ducada culimmada miyaanaan u baahnayn bay leeyihin mdimaan si kale idimaannaa dhaafine habeen bay haydoo waad hurudeen markii aanu idin dhaafnay lakiin annaga idinku soo noqonnay intaasi waxaan odhan karaa waa in nimco guud oo la haya dhaliisha dee waa intaynu hayno inteedii unbay hayaan bahal qaad la yidhaha baa ummaddii wareeriye qaad waa ina wareeriye magaalooyinka ugu la yaabka badan ama tuulooyinka aanu soo marnay waxaa ka mid a magacyada ayaa laga yaabaa inay ga qalqaldamaan godmo biyacaas waxaan isi malaha magaalo dalxiis magaalooyinka ugu wanaagsane aanu leenahay mid ka mida wey shalalaadkii biyihiisaa u shalwanayay maxay yidhahdeen kuwii kululaa iyo kuwii qaboobaa iyo kuwii waxaan idhahay iskugu qoofalay haddaba lama isticmaalin dab dhuxula lama isticmaalin wax la isticmaalay ma jirto electricity iyo toon waa qaar ilaahay kuleyliyey iyo qaar oo isku meel ku yaalla magaaladaasi waxay ka cabanaysaa aqoon la'aan masaajidkoodii oo aan dhisnayn waxa ay ka cabanayaan qaad iyo cibaado xumo iyo jahli waana magaalooyinkii inoogu wanaagsanaa laakiin waa la qayilaya habeenkii raggii dumarkii waa dadaalayaan carruurtina inay dadaashayay doonayaan odayaal waaweyn u dadaalaya way jiraan laakiin dhallinyartoodii raggii xoogga ahaa waa qayilaya waa tusaale meeshaasoo dhan maaha dhammaan sida inaguba hargeysa iyo halkaasi waa isku mid meel walba bari iyo galbeed meeshaa tagto waa isku mid bay waxay ka cabanayaan ummaddu markaad aragto si guud bahalka qaadka waa mushkiladda ayna haysta waa mukhadiraat walidaalika waxaan xasuustay nin gaala oo islaamka u fakaray kitaab saqaafadoon akhriyi jiray markaasaa wuxuu idhi ka'sun wa ghaaniyatun yafcalaani fi lummati almuxammadiya maa laa yafcaluhu alfu madfac khamri iyo mukhadiraat iyo inan heesta oo lagu maaweeliyo oo meelaha looga tumo miisiga iyo jaaska waxay ku samaynayaan ummadda nebi maxamed wax aanay ku samaynin kun madfacoo lagu ridaa dhallinyarteennii madaafiic baa ku dhacday mukhadiraad la yidhaahdo qodobkaasi waa qodob aan soo mulaaxadeeyey bari iyo galbeed haddaan soo maray ummad aan waxba qabsanayn oo qaadwareeriyey biyihii durdurkahaana waa kuwa geedihii kala duwanaana waa kuwa beeyadiina waa taa malabkiina waa kaa buurihiina mustaqbalka waxaaba laga rajaynaya dahab baa laga rajaynaya laakiin ummad aan shaqaysanayn in badanoo ka midi ayaan soo arkay oo tusaale u ah intayna kalena waa intaynu haynay ayuunbaa jirta waxaad soo arkaysaa markaad runtii eegto arrinka qabyaaladda waxaan idin wuu soo yaraanaya laakiin haddana wuu jira waa xanuunnada waaweynayna haysta ee ay tahay inaynu ku takhallusno gun iyo gebagebo walaalayaal waxa muhiimku yahay in dacwadda iyo diinta loo socdo kaa aan ka sheekaynayno ee qaadka cunaya ee aan salaadda tukanayni waa ka ku karaamaynaya kusoo dhowaynaya waa ka ku soo dhowaynaya ee ku jecel maxaase dhacay waxa dhacay waxaa ka habsaamay culimmadii waxaa ka habsaamay ducaaddii dadkii wax u sheegi lahaa ee ka soo ridi lahaa baa ka habsaamay waxaynu jecel lahay qudha inaynu iska raaxaysanno culimooy oo aynu iska fadhino oo aynaan meel tegin waxyaabaha la yaab kaleen arkay bay ka mid ahayd culimmada oo qudhi halkaa ma waaniso caaqiladooda salaadiintooda ee dowladda waxaad mooddaa inay gobolkaas sanaag si iminka isugu wada xidhan yihiin oo ay doonayaan barnaamij aanu ka qayb gallay oo runtii misjaamaca lagu qabtay ceergaabo looma kala hadhin habeen ka mida waxaaba hadlay uun dadkii caaqiladii iyo salaadiintii iyo dadkii ama madaxdii oo isku qodob baa laga hadlaya tanuu sheekhu sheegayo in baa laga wada hadlaya waa nuqdad wanaagsan xanuunadiina waa la ysla sugaya waxaynu u baahannahay laakiin markaanu u tagnay annagoo culimo dhowra ah dee waxbaan u sii kordhinaynaa annagana farxad bay noo kordhinayaanoo waxbay nala qabanayaan saa darteed waxaan odhan lahaa xanuunadan waaweynay nahay si qabyaaladda iyo qaadka iyo salaad la'aanta iyo shaqadii waa helaynaaye laakiinse bahalkanina wareeriye iyo hurdadan waxaynu kaga baxaynaa ummadda in la baraarujiyo dacwadii diin loo sheego xilbaa ina fuule culimooy aan dadaalo uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma salli calaa muxamedin wacala aali muxamed kama sallayta calaa ibraahiima wacala aali ibraahiima innaka xamiidun majiid allahuma baarik calaa muxamedin wacala aali muxamed محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيمة walaalyaheena muslimiinta ee arrimaha kala duwan inoo soo qortay mid walba muraadkiisan macsi lahayn meydta allah ka siiyo inta xanuunsanaysa xanuunka allah ka dulqaado xanuunka u badane xanuunka allah inaga wada dulqaado isaga ayaa xanuunka haya qaadaya isaga caafimaadkana gacanta ku haya ilaahayo xanuun oo dhan naga dulqaad caafimaadkaaga ilaahu nagu galladayso caafimaad diintaada iyo adduunyadadeeda manfaca ilaahuna sii inta deymaysa deynta allah ka dulqaad inta ubadku ka sigalaysay ubadka ilaahu hogaaji inta ubadku hagaagsan ilaahu ubadka usii wanaaji inta busaaradaysan busaaradda ilaahu ka dulqa ilaahayow ilaahayow nicmada aadna siisay kuwa ku shukurnaqa ilaahu naga dhig ilaahayow nicmada muqadiraadka ee qaadku kow ka yahay allahayow naga soo gaar ilaahayow na garansii ilaahow na garansii dulmiga iyo qurunka qabyaaladda ilaahayow na fahansii urteeda ilaahow na garansii kuwii ka fogaadana ilaahu naga dhig ilaahow ducaad diintaada ku baaqda ilaahu naga dhig saaqwaascal ilaahu nasii dadiyo dunyaba ilaahu noo barakee diinta ugu muhiimsan diinta noo sii barakee sal allahu calaa nabiyina muxamed waaqil